أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon waxaa ka mid ah dhegaystayaal ururgaaleed ka faallooda arrimaha amniga ayaa sheegay in qoobgariir uu ku riday kooxda ardada soomaaliya weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen xarunta sirdoonka ee godka jilacu ee magaalada muqdisho ku dhowaad labaatan askari oo etoobiyaan ah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay dalka etoobiya maamulka aridada puntland ayaa war ka soo saaray eedeyn uga timid kooxda aridada soomaaliya taasoo ku aadan in imaaraadka uu garoonka boosaaso ka weeraro dalka suudaan wilaayada islaamiga mudug ayaa dowra diini ah u soo gebagabaysay hoggaanka dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay sagaaliyo tobanka bisha jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan ururgaaleed ka faallooda arrimaha amniga ayaa sheegay in qoobgariir uu ku riday kooxda ridada soomaaliya weerarkii mujaahidiintu ay ku ekeeyeen xarunta sirdoonka ridada ee godka jilacu ee magaalada muqdisho warbixinta warkani waxaa eegaya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare the organisation for world beace oo ah ururgaaleed fadhigiisu yahay dalka kanada kana faallooda arrimaha amniga ayaa warbixin ka soo saaray daraasad uu ku sameeyey weerarkii barakaysanaa ee dhowaan ay mujaahidiinta ku bartilmaamaysadeen godka jilacow oo ah xarunta ugu weyn sirdoonka kooxda ridada soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka banaadir weerarkan oo dhexda ka jibiyey kooxda ridada soomaaliya islamarkaana qoobgariir ku riday mactabliyada kusoo duushay dalka ayay warbixintu ku sifaysay howlgal khatar ah oo gelgelay guud ahaan kufaarta caalamka iyo kuwa gobolkaba kuwaasoo dhammaantoodba ka anfariiray aadna uga xumaaday howlgalkaasi warbixintu waxa ay xustay in weerarkani uu qayb ka yahay dagaalka jihaadiga ah ee tobanaanka sano ka socda dalka soomaaliya waxaana uu dhacay ayay tiri bilo un kadib markii kooxda al-shabaab ay gudaha magaalada muqdisho ku bartilmaamaysadeen madaxa kooxda villa soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud warbixintu waxa ay tilmaantay in howlgallada mujaahidiinta ee la luudin laayahay ay caqabad ku noqdeen kooxda ridada soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamka oo rabay in dalkan ay ka hirgeliyaan waxa loogu yeero dimuqraadiyadda oo ah diinta gaalada o w b waxa ay ka shanqarisay in diidmada al-shabaab ee sharciyadda caalamiga ah oo ay ula jeedaan dimuqraadiyadda iyo suurtagal la-aanta cunuqabateennada lagu soo rogay oo dhammaantood fashilmay ay uga sii darayso xaaladda liidata ee kooxda ridada soomaaliya the organisation for world beace waxa ay hoosta ka xariiqday in weerarka ay mujaahidiintu ku beegsadeen godka jilcow uu dhaliyey su-aalo culus oo ku saabsan walwalka amni ee guud ahaan dimuqraadiyadda gobolka waxna uu astaan u yahay ayay tiri awoodda iyo xirfadda saraysa ee howlgallada mujaahidiinta al-shabaab waxaa kale oo daraasaddu ay ka dhawaajisay in weerarada noocan ahi ay mar weliba halis ku yihiin qaadista tallaabooyin caalami ah oo lagu xakamaynayo argagixisada oo ay ula jeedaan mujaahidiinta waxaanay cawaaqib waara ku yeelan karaan ayay tiri nabadda dimuqraadiyadda gobolka intaa waxaa dheer ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday ururgaaleedka o w b xaqiiqada ah in al-shabaabba ay suurto gashay inay galaan godka jilcow oo ammaankiisa aad loo adkeeyey una dhow xarumaha dowladda uu weerarkaasi si cad u muujinayo in awoodda iyo howlgallada mujaahidiintu ay yihiin kuwo aad u xoogan weerarkan ay warbixintu diiradda saartay ee dhowaan ay haliyada towxiidku ku beegsadeen godka jilcow oo ah xarunta ugu weyn sirdoonka ridada ee gobolka banaadir oo loogu magacdaray howlgalka oo gargaaridda dadka dulman ayaa dhegta dhiigga loogu daray ugu yaraan kow iyo afartan askari oo u bannaa sirdoonka kooxda ridada soomaaliya ee nesa waxaana lagu dhaawacay sagaaliyo toban kale waxaa kale oo weerarkan lagu burburiyey ugu yaraan sagaal gaari oo isugu jiray kuwa ciidamada iyo qaar ay wateen saraakiisha nesa allaha fadligiis intii mujaahidiintu ay ku guda jireen howlgalkaasi waxaa kale ay ku guulaysay in halkaasi ay ka sii daayaan maxaabiis badan oo isugu jiray mujaahidiin iyo dad shacab ah waad mahadsantahay cali yare ku dhowaad labaatan askari oo etoobiyan ah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay dalka etoobiya dagaal culus ayaa militariga etoobiya iyo maleeshiyaadka faano ku dhex maray deegaanada ashewa ilaa adis kadem waxaana sida la sheegay ciidanka dowladdu ay u dhaqaaqeen dhanka buuraha aguami iyo ashewa oo ay isugu tageen sida ay sheegeen fano saraakiil ciidan oo taliyaal ah ayaa ku dhintay dagaalka inkasta oo magacyadooda aan la shaacin waxaa kale oo jabhaddu xustay in gebi ahaanba ay dhulka la sintay dhismayaashii dowladda ee deegaanka adis kingdom sidoo kale howlgal qorshaysan oo maleeshiyaadka fano ay ka fuliyeen agagaarka agow mider oo ka tirsan gojam ayaa dhigta dhiigga loogu daray ugu yaraan labayo labaatan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda etoobiya halka sagaal iyo labaatan kalena lagu dhaawacay waqooyiga gobolka maxaarada waxaa isna ka dhacay dagaal culus oo ka dhashay kamiin ay maleeshiyaadka faano ku bartilmaameedsadeen ciidanka xabashada etoobiya ee ku sugan galbeedka goonder kuwaasoo xilligaasi ku sii jeeday deegaanka abrahijra weerarkan ayaa lagu dilay ugu yaraan siddeed iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka dowladda lix iyo labaatan askari oo kalena waa lagu dhaawacay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska maleeshiyaadka mucaaradka faano ee galbeedka goonder maamulka riddada puntland ayaa war ka soo saaray eedeyn uga timid kooxda riddada soomaaliya taasoo ku aadan in imaaraadku uu garoonka boosaaso ka weeraro dalka suudaan warbixintan waxaa haya casaam carafaad eliyas cusmaan lugatoor oo ah ku-xigeenka madaxa maamulka riddada puntland ayaa ka hadlay hadal dhowaan ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya kaasoo maamulka puntland ku eedeeyey in garoonka magaalada boosaaso u oggolaadeen dowladda imaaraadka carabta inay oga duusho dalka suudaan lugatoor ayaa sheegay in wax lala yaabo tahay hadalka dhowaan ka soo baxay wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada soomaaliya murtad fiqi kaasoo sheegay in garoonka magaalada boosaaso looga duulo dalka suudaan
laakiin waxaa dhib noqday dowladda maanta joogtaa ee soomaaliyeed ee loo dhiibay dowladduba heshiisiin soo martay iyo intaasoo dhaqaale lagu bixiyey iyo intaasoo wadahadal maanta in mas-uuliyiinteeda qaarkood ayba yihiin mas-uuliyiin aan mudnayn in mas-uuliyadba loo dhiibo waa arkaysa wasiirkii axmed macalin fiqi oo weli aqalkii sanadka taagan isagoo wasiirkii gaashaandhigga soomaaliya inuu soomaali ku eedeeyo soomaaliya suudaan laga weeraraa boosaaso dee soomaaliya ka mid isaga wasiiro ah oo caalamku marka la translate gareeyo la yidhaahdo war hadda suudaan badambi inooma haysan puntland ma diyaarado weerara suudaan bay leedahay wadroms bay leedahay ma hawada soomaaliya maamushaa annagu ma garashaya hawada soomaaliya ma maamulno anugu wasiirka aviationka aan santa sane ugu dambeeyey diyaaraddan barmashaga u baahna iyagaan uga qaadi jiray marka inuu inuu inuu eed intaa leego wali isagoo mas-uuliyaddeeda leeyahay xilliganna xilligii xamarka lee la dhegaysan jiray ma puntland qaangaadhayo maraykan bay mataanayihin oo wada shaqeeyaan ingiriis bay mataanayihin oo wada shaqeeyaan imaaraad bay wada shaqeeyaan etoobiya wada shaqeeyaan kenya wada shaqeeyaan dunida inteedii kale boosaasana caalamkii o dhan baa jooga xoogogaal o ah taas waxay muujinaysaa in mas-uuliyadda dowladdii soomaaliyeed lagu kalsoonaan lahaa caalamku kalsoonaan lahaa in laga shaki la geliyo laakiin waxaa walwal nagaga jira dowladda maanta afar bilood iyo xoogaa waa u hadhee wartalo afartaa bilood wax ma loogu tegi doonaa ma badbaadin doonaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa aada isku soo tarayey hadalhaynta ka dhalatay garoonka magaalada boosaaso ee gobolka bari ay isticmaasho dowladda imaaraadka carabta iyadana hadalkaasi ka kacaan diyaaradaha duqeynta ka geysa dalka suudaan sidoo kale warbixinno dhowaan ee qoreen warbaahinta reer galbeedka ayay ku soo bandhigeen xog iyo muuqaalo muujinaya in ciidamo colooshood u shaqaystayaal ah oo u dhashay dalka kolombiya laga dejiyo garoonkaasi kadibna loo qaado dalka suudaan si ay uga qayb qaataan dagaalada ka jira dalkaasi dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa saldhigyo kula deegaanada puntland iyaduna sidoo kale ka daabusha macdanta muhiimka ee ku jirta deegaanadaasi waad mahadsantahay cazaam ugu dambayntii wilaayadii islaamiga mudug ayaa dooridiiniha u soo gebagabaysay hoggaanka dhaqanka mid ka mid ah beelaha degaa wilaayadaasi cabdiraxiin sheekh cali ayaa faahfaahinaya warbixintan dowratu sacad binu mucaad waxaa loo qabtay waxgaradka beesha saror oo ka mid ah beelaha dega wilaayada mudug dowrada shicaarkeedu wuxuu ahaa kuunu ansaar allah dowrada loogu magacdaray saxaabiga sacad binu mucaad waxay ka dhacday degmada jawle ee xarunta wilaayada islaamiga mudug waxayna u socotay odayaasha beesha saruur muddo ku siman siddeed maalimood odayaasha waxay sheegeen inay ku barteen funuun kala duwan intii lagu guda jiray dowratu sacad bin mucaad xafladdii lagu soo gebagabaynayay dowrada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada mudug oo uu ka mid yahay sheekh xasan abuxamsa waaliga wilaayada culimo macallimiin iyo marti sharaf kala duwan waxgaradka loo qabtay dowrada ayaa waxay tiradooda gaaraysay ilaa iyo soddon oday oo ka mid ah nabadoonnada beesha saruur waxayna ka codsadeen mas-uuliyiinta wilaayada oo ugu horeeyo waaliga wilaayada in dowradan oo kale loo soo celceliyo maadaama ay ka faa'iideen cilmi aad u qiimo badan meeshaan degmada jowle ee gobolka mudug waxaan ku qaadannay qaybo badan ee diinta islaamka ka mid a waxaana nala barayey sida diinta islaamka dadka loogu soo dhoweeyo loola dhaqmo sida looga dhaqaaqo wax la yidhaahdo daaquudnimada iyo dembiga culayska ah waxaa nala ku baray qur-aanka diinta islaamka ilaa jus cammo ayaa nala ku baray waxaa naloo akhriyey tafsiirka qur-aanka aan ka faa'iidnay siddeed maalmood ayay socotay dowladdaasi oo ay qabteen walaayada gobolka mudug ilaahay ha nagu dembi dhaafo wax badan baan qabannay wax badan baa culummadu nagu tasjiiliday la dhaqanka ummadday noo sheegtay sida daawqudnimada looga dhaqaaqay noo sheegtay waxay noo sheegtay siirada nabigayna bareen ilaahay dembigooda ha dhaafaan leenahay annaguna waa ku faa'iidnay waxaana nahay odayaasha degmada jowle ee gobolka mudug intaasaan ummadda u sheegaynaa culummadii noo akhridana dembidhaaf allah ka siiyo waxaan joognaa degmada joole iyo gobolka intii ka dhexayda ragga isaga yimid soddon iyo dhowraan ahayn ama soddon baan ahayn meeshaan waxbaa nala ku baray dowraa lagu qabtay waan ka faa'iidnay annaguna waa ku dadaali doonnaa haddii ilaahayba kuu idmo waa faa'iido ilaahay nala kulmiyey culummadii noo keentaan ku mahadinay waa hadda dowro waaye waa caqli badan baa nooga siyaaday bismillaah anigoo ka mid a dadkii odayaasha ahaa oo ka faa'iidaystay dowro socotay muddo siddeed maalmood ah laguna qabtay degmada jowle dowradaas oo magaceeda la yidhaahdo sacad binu mucaad shacaarkeedana la yidhaahdo kunuu ansaarallaahi ayaa waxay noo socotay muddo siddeed maalmooda dowradaas ilaahay fadligii waxyaabo badan oon jahli ka ahayn ayaan ka faa'iidnay waxaa ka qayb qaatay dowradaas soddon garad dowradaas anugu waxaan ka mid ahay ardadii ka qayb qaadatay wax badan oon la soo koobi karin ayaana ka faa'iiday bismillaahi araxmaan araxiim anigoo ka mida dadka degan degmada jowle oo beesha saruur waxaan qaadanay dowro sharciga oo socotay muddo siddeed maalmooda magaceeduna yahay sacad binu mucaad shacaarkeeduna ay kuunu ansaar allaah ilaahayaa mahad iskale waxaa ka mid ahay qismu tawxiidka oo aadna loogu faahfaahiyey waxaa ka mid ahay fanu tacaamul maca annaas naqiibka guud ee beesha saruur naqiib cali maxamuud maalin ayaa mahadda alle kadib wuxuu u mahadceliyey mas-uuliyiinta mujaahidiinta oo soo qabanqaabiyey dowratu sacad binu mucaad waxaanu marka u ducaynaynaa dadkii maaragtay fekerkaas ilaahay waafajiyey oo dadkooda inay jahliga kala dagaalamaan oo ilaahay kitaabkiisa ay fahamsiiyaan dadkii ilaahay tusay oo juhdigooda geliyey nin soo diray iyo nin dersiga bixiyey iyo nin ugu kaalmeeyey intaba iyona waxaan ka marray dadkii iyaguna kitaabka ilaahay inay fahmaan soo ajiibay oo muddadaas u fadhiyey siddeedda maalmooda dhammaanteen ummadda muslimiinta ilaahay xaqa hana waafajiyo kitaabka ilaahay barashadiisa iyo ku dhaqankiisaba waa waxa maaragtay masiirkeenna iyo maslaxaddeenna uu geliyey ilaahay dunya walaaakhir ilaahay hana fahamsiiyo shiikhulwaali sheekh xasan abuuxamsa ayaa wuxuu kula dardaarmay dhammaan waxgaradka beesha faridda khayrka reebidda munkarka iyo in loo gacan hatiyo kuwa ku abtirsada qaraabada lagana soo celiyo safka cadowga dowradii shacaarkeeduna ahay kuunuu ansaar allaah runtii in badan waan kaga mahad celinaynaa xuduurkiinna aad ka soo qayb gasheen dowrada iyo ajiibiddeeda iyo haddana sida asluubka wanaagsan ixtiraamka ku jiro ee aad uga qayb qaadateen waxaana leenahay allah inku anfaco cilmiga aad ximbaarteen allah inku anfaco acmaashiinnana allah barakeeyo sidaasoo kale waan u mahad celinaynaa culummadii qaybta ka ahayd dowrada bixinaysay sida hagarla'aanta ah kale harka aan lahayn uga qayb qaadatay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran cilmigiinna allah barakeeyo ilaahay miisaanka xasanaadka ha iniin saaro jazaakum allahu khayran kuunuu ansaar allah dee waana tihiin maantayo waxaad tihiin gogashii ma garanaysaa mujaahidiintaa tihiin in marka aad sidaas u garataan iskudaygeedina la sameeyo ilaahay kitaabkiisa cadow badan uu leeyahay ruuxa muslimka ah ku toosnaada diinkiisa cadow badan uu yeelanayaa cadowgaas wuxuu kaa rabaa inaad iska ilaaliso uu kaaga baahan yahay inaad kitaabkaada ku sugnaato uu kaaga baahan yahay kitaabka haddaadan baran mana difaaca karaysid marka inaan insha allahu tacaala ilaahay kitaabkiisa baranno inaan ka baraa'a qaadanno kuwa ma arkaysaa ilaahay kitaabkiisa iyo ehelkiisa baa cadowsaday kitaabka iyo ehelkiisa kuwa cadowsaday in aan ka baraa'a qaadanno in aan u gacan haatinno dadka annaga naga dhashay ee ilaahay kitaabkiisa ka hor yimid islaamkoodii laga leexiyey in gacanta loo haatiyo hanuunka ilaahay baa bixiya laakiin iskuday la sameeyo sabab loogu noqdo soo laabta la yidhaaho waxa weeye toobadu mar waliba waa furan tahay in aad ugu yeertaan toobo inaad ugu yeertaan taana waa dardaarmi lahaa haddee aqbalkan allah baa iskale laakiin adugu waxaad leedahay dadaalaad leedahay waxaad leedahay asbaabtii inaad la timaado ummaddaas ay ku hanuuni lahayd dowraadka silsiladaha ah oo loo qabanayo bulshada ku nool wilaayada mudug ayaa waxaa looga gol leeyahay sidii aqoonta dadka muslimiinta ah sara loogu qaadi lahaa waad mahadsantahay walaalka cabdiraxiin walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nagiintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu